bismillaahi raxmaan raxiim bismillahi raxmaan raxiim walaalayaal maantato waa ibraahim sheekh maxamed xasan geblax oo doonaya inuu idiin sharaxo waxaa la yidhaahdo constituency luuqadda afka ingiliishka lagu yidhaahdo luuqadda fiinland lagu yidhaahdo vali biri anigu fiinland maadaama aan deganahay luuqadda soomaaligana aan isiri wuxuu ku noqonayaa golo deegaan siyaasadeed ereygaana aniga markii u horreysay runtii ninka si fiican iigu sharaxay wuxuu ahaa ninaan walaalanahay cabdiraxmaan geblax la yidhaahdo marka kadibna arrinkii si fiican baaritaan baan kusii sameeyey maqaalaan ka qorqoray si fiican baan u fahmay marka maanta anoo si fiican u fahamsan baan rabaa inaan idinla qaybsado maantana waxaan kaloo ogahay arrinkaas arrin nooga muhiimsan haddaan soomaalinahay inaanu jirin waxaanan kaloo arag weli wax siyaasi soomaaliyada oo arrinkaas ka sheekaynaya oo sharaxayana ma arag runtii markii cabdiraxmaan geblax laga reebo marka waxaan is idhi arrinkaa maanta muhiimadduudu leeyahay waxaad soo dhigtaa baan is idhi golaha siyaasadda soo dhig suuqa siyaasadda soo dhex dhig baan is idhi marka walaalayaal haddaba waa maxay constituency bal anugu si yaroo guud aan idinkuu sharaxa maadaamaan fiinland ku noolahay aan fiinland idinka fahansiiyo constituencygooda ama golo deegaan siyaasadeedkooda qaabka ay u isticmaalaan waxaa weeye waxaa la samaynayaa waxaa laisku qaybinayaa tirada dadka dalka ku nool ayaa waxaa loo qaybinayaa tirada dadka dalka ku nool ayaa waxaa loo qaybinayaa tiradii xildhibaanadii lagu heshiiyey marka fiinland xildhibaanadeedu waxaa weeye laba boqol tirada shacabka finish fiinlandeskana waa shan milyan iyo saddex boqoloo kun marka markii shan milyan saddex boqoloo kun laba boqol loo qaybiyo adugu shan iyo labaatan kun baa kusoo aadaysa calaa qof calaa xildhibaan haddaan si fiican u sharaxo magaalo kaba suqaad boqol haddii ay magaalo ka mida isla fiinland ay ku nooshahay ay ku nool yihiin boqol kun oo qof boqolkii kun ayaa waxaa weeyaan imisa shan iyo labaatanood buu ka kooban yahay dee wuxuu ka kooban yahay afar iyo shan labaatan afar iyo afar meelood min shan labaatan kuna calashaan magaaladaas boqolka kun ay ku nooshahay waxay xaq u leedahay inay kasoo baxaan afar xildhibaan waa soo simbal soo simbal weye wax maarata difficultia maahan haddaba maraykanku waan eegay qeyb maraykanka tiradiisa saddex boqol oo milyan meelahaasa ku nool maraykanka waxaa kaloo maraykanka shan boqol iyo soddon meelaha wayaan malaynayaa xildhibaanada qaranka ee maraykanka markaan isku qayqaybiyey adigu tiro waxaan helay lix boqol oo kun calaa xildhibaan baan maraykan ahaan ka helaan u malaynayaa ayaan dhexdaasa mar hore sanadkii hore maraan qayqaybinaya si hadda kuma noqon maraykanku marka waa ka duwan iyaga waxaan u malaynayaa inuu sida cabdiraxmaan gablax qudhiis ugu yaro sharxay waxaan u malaynayaa inay ahayd iyaga halkii halkii constituencyba maab baa loo sameeyaa oo waxaa la yihahdaa maabkaas golo deegaan siyaasadeedkaas hal xildhibaan baa kasoo baxay marka hal xildhibaanada ku tartamaya badan laakiin hal nin baa kasoo baxa laakiin fiinland waa ka duwan tahay fiinland waxaa la sameeyaa dhowr constituency bay sameeyeen micnaha aag aag deegaan kaba suqaad waa puntland oo kale ama somaliland oo kale micnaha waxay sameeyaan aagag waaweyn aagag aagag waaweyn oo golo halkii aagba waxay yidhahdeen aaggaas inta marka markast aag kasta waxaa la eegaa tirada dadka ku nool hadday meesha kaba soqood ku nooshahay shan boqol oo kun waa shan afar ku dhifo markaas waad garan kartaan shan waxaad ku dhifataa un afar marka waa labaatan marka halkaa labaatan xildhibaan hadday shan boqol oo kun meesha ku nooshahay labaatan xildhibaan baa kasoo baxaya marka waxaa leeyahay okay halkan shan boqol oo kun labaatan shan boqol oo kun oo qof baa ku nool labaatan xildhibaan baa laidin ogoliya marka labaatankaa xildhibaan baa iyagu waxay sameeyaan labaatanka xildhibaan oo dhan baa qof kasta oo ku shantaa boqol oo kun ka mid a ayaa labaatankaa mid ka mida dooran kara laakiin maraykanka waxaan u qaatay meeshii lix boqol oo kun ku nooshaayba inay halkaa qof dooran karaan bes marka wax kama soo hadha sidii lagu heshiiyo laakiin constituencygu wax kale ma ahan waa tiradii dadka ma ahan inta codeynaysay ma ahan indadii waaweynaa waxaas tiradii madax madax baa laga xayiibsay madax kasta oo nool baa la qaybinaya tiradii dadka oo loo qeybiyey xildhibaanadii lagu heshiiyey arrinkaas marka waxaan si loo marka soomaaliya waxaa la rabaa inay kaa u gudubto waa midka keliya ee soomaalidu qabiilkan iyo waxaan iyo waxaan kaleo dhan uga gudbi karaan si taa looga gudbo marka waxaa loo baahan yahay kow number one in dadkii loo sameeyo la diiwaangelin in dadka la diiwaangeliyo oo laga faa'iideysto qalabkan casriga ah laga faa'iideysto arrinka waxaa kaloo muhiima arrinka mataqaanaa mar haddii constituency laga hadlayo ama golo deegaan siyaasadeed laga hadlayo micnaha waxaa lagu xisaab marka waa inay ka bilaabato sheekadu diiwaangelin marka adduunkii horumar baa maanta runtii la gaaray marka barnaamij baa waxaa jira mashiin yar oo la yirahda biometric la yirahda jira biometric id solution noocaasa oo maxaan ku rahdaa qofkii far baa laga qaadayaa il baa laga qaadayaa sawirkiisaba idbna wuu sameynayaa wuuna registr garaynayaa wuxuu kaloo eegayaa in aanu qof fartaas leh ama ishaas iyo fartaa leh aanu horay systemki databaseka aanu loo gelin marka haddii mashiinka dalkao dhan lagu xiro qofkii idga loo samey hadii laisku xiro oo hadhow laga baaro fartaas qofkii farta lahaa la baaro si aanu dad dad kala duwan ana u samaysan mashiinkan waa la samayn karaa runtii waxaa la samayn karaa degmo kasta marka golo deegaan loo sameynayo kow waa in la diiwaan geliyo oo mashiinka la geeyo oo degmo kasta ay iskeed u iibsato mashiinka biometric ah markii mashiinka biometrica u iibsato qof kasta loo sameeya i d iyo dhalashadii waxaa kaloo jirta barnaamijkaas waxaa aada uga sheekeyn jiray runtii alla khayr ilaasi cabdiraxmaan gablax waa aada iyo aada uga sheekeyn jiray brograamadu ka sheekeyn jireen runtii hadda observer bay ku qoran yihiin waan waan idinla qaybsanayaa marka brograamadaas aad oo micnaha si loo xaqiijiyo in la sameeyo arrimo kaleoo tiro badan isdul wata ninkaasi cabdiraxmaan gablax waa runtii shan sano ka hor buu fikirkaas wadi jiray ilaa iminka fikirkii runtii wax sii qaada lama hayo waxaana loo baahanya in hadda fikirkaas ay soomaalidoo dhan ku baraarugaan dalka marka shacabka iskale nimanka siyaasiyiinta badanaa dee ayagu waxa weyaan xoogaa waxaa u fudud inay iska laaluushaan dhowr xildhibaan oo odayaasha uga keeneen ay hadhowna xoogaa habeenbarkii lacagtooda ay dhegdheg siiyaan nimanka waxaa kaloo kale qolooyinka kale maxaan ku rahdaa iska beesha caalamkana noocaasay jecel yihiin laakiin dadka shacabka ah ee masaakiinta ee markasta dulman waxaa loo baahanya inuu qof walba meeshiis ka shaqeeyo oo dalka uu ka hagaagsado oo aan siyaasiyiinta keliya laisku hadlayn ninka siyaasiga waxaweye nin kamida dadka kamid a marka keligii laskuma hadlayn kara waxaa la rabaa qof kasta shacabka ayaa la rabaa inay waxaan u kacaan oo u istaagaan si ay marka shacabka arinkii ugu istaagaan waa ina arinka shacabka wacyigelin loo sameeyo hadda kahor anigu meeshan puntland websiteka puntland observer baan marmar gelgeliyaa talooyinkayga iyo wixii fikradahayga ah marka nin baan hadda kahor waxaan ku yiri wareedhe arrimo fiican buu ninkaasi ka hadlaya hadda ma rabin in magaciisa sheego nin xoogaa wax fahansan buu ahaa markaasa waxaan ku yiri waxaa tusaale usoo qaataa baan ku yiri magaalo haddaad timaadid ee magaaladaas dadka jooga aanan kubadda xiisayn adna aad doonaysa inaad kubadda ciyaarto maheelisaa kubadda wax kula ciyaara maya buu yiri siyaasadda aad ka sheekeynaysid baan ku yiri haddii aadan shacabkii la wacyigelin oo shacabkii levelkooda kahor aan loo qaadin oo shacabka aana wixii kula arki karin oo qalbi ahaan laba aragti baa jirta aragtida qalbiga iyo aragtida indhaha moogtay iyo aragtida marka aragtida qalbigana muhiimsan aragtida qalbigu waxay ku timaadaa fahanka fahmidda markuu qofku fahmo qalbigu wixii ka arki kara taasaa muhiim kusi fiican buu ugu dhegaya laakiin hadduu wixii inaanu arki karin baa laga yaabaa ilaan aragtidu ma ahan inuu qofku maskaxdana wixii ka arkaa la rabaa iyo qalbiga marka waxaa weye waxaa loo bahan shacabkii wixii laga dhaadhici siyaro fudud looga dhaadhiciy muhiimadooda meesha hadda shan sano ka hor anugu maqaalan qoraan ka sheekeynayey siyaasadda soomaaliya meesha laga hagaajin karo runtii waxa weye waa xildhibaanada golaha sharci dejinta laga hagaajin karaa marka waxaa loo baahanya golihii sharci dejintu inay si saxa kusoo baxaan meesha keliya waxaa weye systemka nidaamadan hadda anagu aan doonayno inay noo shaqeeyaan waa nidaam xeer iyo dastuur iyo ku shaqeynaya xeerkii iyo dastuurkiina sharci dejiye xeer dejiye waayo xeer dejiye waa xildhibaankii marka xildhibaankii xeerarkii aan dalkeenu dhan ku shaqeyn lahaa noo aanu ka sugeynay hadduuba ahaa mid markii horeba lacag kusoo baxay dee lacagtiisu meesha ka cadaysanaya midda kale ninkii saxa ahaa shacabkiina kama amar qaato oo waa nin markii horeba odaybaa meesha keensaday ama international communityga keensaday oo lacag baa lagu keen marka ninkaasu ka amar qaadanaya ninkii keensadu ka amar qaadanaya ama xogaagiisa laaluushka iyo waxa uu ka qaad waxaasuu rabaa ama lacag horoo ka dhacday ka baxday buu rabaa inuu dib u soo ceshado oo dee taa uu garan karaa qof ninka ay ka baxday halka milyan oo dollar dee halkiisa milyan oo dollar inuu soo ceshaduu rabaa hadduu raba halkiisa milyan soo ceshadana waa in wuxuu rabaa nin musuq maasuq iyo laablaab buu rabaa nin daacada u ogya inaanu shilin dhiibeyn marka marra idinku haddaad shacab tihiin dalka noocaasa marka ma ka sugi kartaan mustaqbal in wax idinkaga hayagaan waa maya sidaa awgeeda waxaa la rabaa inaad dadkii shacabka ahaa weliba dadka masaakiinta ee fakrigaa wey dadka muhiimka ah inay kacaan inay kacaan waad ogeeda ninka erdogana turkiga markii la inqilaabayay shacabka badbaadiyey waayo shacabku ma rabin runtii askar xuna iyo dagaal iyo fowdo iyo waxaas ma rabin waxay rabeen ninkan sharcigan ku yimid inuu sii joogo oo nin kaleo sharci asna ku yimaado oo meesha yimaado ee askari qori loo ordee mar rame de meelu ka yimid baan la garanaynba bay diidanayaan marka shacabkaa badbaadsada dalkooda marka shacabkaa muhiima ninka siyaasiga ninka qaban kara dadka qaban kara waa shacabka laakiin shacabkii waxaan u malaynayaa waxaa cilada hadda ii muuqata waxaa weye shacabkii ayaa u baahan xoogaa in wax la fahansiiyo marka halka ay siyaasadanu ka bilaabanayso waa halkaas marka waxaa loo bahaya hadda waxaan waxaa kaloo jirtay tirakoobka marka la sameynayana waxaa loo baahaya runtii si daacada oo sida tan in laga bilaabo mashiinka biometric la isla ogyahay habkii ugu daacadsanaada lasoo tilasoo qofkii farihii laga soo qaaday i d loo sameeyey indhihii laga qaaday meel kasta laga qaaday databaseka lasoo geliyay oo aanu qof hal qof dhowr meelood aanu iska rejisgarayn karin iska diiwaangelin karin oo qofka inuu hal degmo iska diiwaangeliyo waa sii wadaynaa arrinkaas waxaan idinka baryayaa walaal fal fadlan waxaan idinka baryayaa inaad maxaan ku rahdaa wixii wacyigelinta ka shaqeynaya ha lala shaqeeyo qofkii dhegeysta war facebooka geli meeshaa gelin kartid geli adiga qudhaadu qofkii sii fahma ha sii sharaxo arrinkaas aanu dagaal ku qaadno wassalaamu calaykum